In ka badan laba kun toddoba boqol afartan iyo saddex ruux oo ku nool magaalada Boorame ee xarunta gobolka Owdal ayaa waxaa soo ritay cudurka duumada. Bukaanada uu cudurkan soo ritay ayaa waxaa isugu jiraan carruur, haween iyo dad da' ah. Isku duwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Owdal Dictor Maxamed Cabdi Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey saameynta xanuunkan u geystay bulshada magaalada Boorama.
waxaynu oo helay laba kun toddoba boqol afartan iyo saddex qof ee, lagana helay xanuunka duumada ama kaneecada marka xaaladaasi ay kor u kacday duumadu saameynna ay ku yeelanayso marka dadkiina markaas dee caruur iyo dad waaweynba labadiiba ay soo ridayso Ee, wasa- wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka awdal waxay ku wargelinaysaa markaa dadweynaha ku nool magaalada boorama dhammaan in xanuunkaasi uu dee uu degmada boorama ka jiro gaar ahaan een, xaafadaha ee, sheekh cali qoorgaab cali black iyo xaafadaha bariga oo dhan dee badankooda laga soo ribood garanayo xanaanooyinka ku yaala dhulkaas oo dhan waa dhulka biyalooda ah ama meelaha biyo biyuhu ku badan yihiin xaafadaha biyuhu ku badan yihiin weeye Wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa wado dadaalo looga hortagayo xanuunkan iyadoo magaalooyinka qaar laga bilaabay qaybinta marakaneecooyin si dadka loogu baraarujiyo halista duumada.